alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxamed xadiidka shan boqol iyo afar iyo afartan waa can caa'ishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi lamaa araaduu goortii ay dooneen ee saxaabadii ghasla nabiyi sala allahu alayh wasalama nebiga inay maydhaan qaaluu waxay yidhahdeen wallaahi maa nadri waxay yidhahdeen ilaahay baannu ku dhaarannaye nujaridu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kamaa nujaridu mawtaana yacni garan mayno ay an nujaridu miyaanu markaa qaawinaynaa rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay kamaa nujaridu mawtaana siaannu markaa u qaawinayno kuwa markaa naga dhintay siaannu u qaawinayno miyaanu rasuulka u qaawinaynaa sala allahu alayh wasalam am laa mise ma qaawinayna dharkiisa isagoo markaa gashan baanu ku maydhaynaa taa ma kala garanayna bay yidhahdeen waa min baabi xadfi hamsat listifaam hamsatulistifaamkii ayaa la xadfay alxadiida ay akmil ilxadiida xadiiska dhammaystir waxaanu xadiisku markaa tilmaamayey yacnii saxaabadii markay arrinkaas isku qabteen ayaa waxa dhacday saxaabadii oo dhan waxa qabatay lulo ayaa qabatay dabeedna markii ay luloodeen oo ay markaa waxa weeye mid waliba markaa waxa weeye uu in yar gam'ay ayaa waxa weeye mid walba waxaa lagu yidhi yacnii rasuulka sala allahu alayh wasalam isagoo maryihiisa gashan yacni maydha ayaa markaa lagu yidhi dabeedna markaasaa waxa weeye yacni ay maydheen nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo maryihiisii gashan ayay markaa maydheen marka caaisha waxay kaloo ku daraysaa yacni low istaqbaltu min amri ma istadbartu haddii markaa arrinku waxa hadda idhaafay haddii dib laygu soo celin lahaa oo hadda ay arrinkaasi uu joogi lahaa nebiga sala allahu alayh wasalam maydhitaankiisii hadda waa idhaafto waa wax tegey laakiin haddii dib laygu soo celin lahaa nabiga sala allahu alayh wasalam dumarkiisii uu qabay mooyaane cid kalaba ma maydheen cid kalaba ma maydheen ayay caaisha markaa tidhi yacni xadiisku sidaas yadaa ayuu markaa sheegayey rawaahu axmedu imaam axmeda soo wariyey waa abu daawuuda ayaa soo wariyey xadiiskanna waxa marka uu yahay culamo badan baa quwaysay yacni ibnu xibbaan xadiiska waxa waa saxiixiyey xaakim baa isaguna calaa sharti muslim ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sanadii baa markaa saxiixiyey sida cawnulmacbuudka ku sugan yacni nawowi baa sanadka xadiidka khulaasada markaa isaguna ku taxsiiniyey ibnu kasiir ayaa isaguna yidhi biisnaadin jayidin qawiyin ayuu irshaadka isaguna ku yidhi sanad marka waxa weeye wanaagsan oo jayid ah oo qawi ah ayuu ku soo wariyey axmed iyo abu daawuudba ku soo wariyeen ibnu cabdilhaadi baa isaguna waxa uu odhanayaa ruwaatuhu hiqaatun wa fiihim ibnu isxaaq wa huwa alimaamu asaduuq ayuu isaguna muxararka markaa ku odhanaya ibnu muraqin ayaa sanadka xadiidka isaguna taxsiiniyey sida tuxfaha ku sugan xadiiskuna waxa uu leeyahay shaahid kaloo markaa burayda xadiiskiisa laga soo wariyey oo markaa ibnu maajah iyo xaakim iyo ay soo wariyeen oo uu markaa xaakim iyo dahabi iyo ay saxiixinayaan uu sirina sanadkiisa uu dacfi ku sheegay waxaa markaa taxsiiniyey yacni markaa xadiidka albani ayaa sanadkiisa markaa taxsiiniyey waa xadiiska markaa hore waadici markaa isaguna waa taxsiiniyey yani shucayb laftiis waa quweeyey marka adigu calaa kulli xaal xadiiskani waa xadiis yani qawiya oo saalixun lilxuja in markaa la xujaysto xadiis u suubama weeye macnaha uu inoo sheegayaana waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu la mid ahayn yacni xagga maydhista inaanu dadka kale ee dhintay la mid ahayn oo isaga in markaa dharka laga saaraa inaynay markaa bannaanayn yacni ee waxa weeye dharkiisa in lagu maydhaa inay ahayd ta laasimka ah ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka kale in dharka in laga saara ay bannaan tahay oo waxa weeye iyagoo oo qaawan in la maydhaa sidaas iyadii markaa inay bannaan tahay culammada qaarkoodoo yidhi waxa weeye maya dadka kalena waa in markaa dharka yacni lagu maydhaa sidaas iyada a fadilay yacni markaa waa jiraan oo yidhi markaa saasoo afdal ah amaba markaa yidhi maba bannaanaba yacni cawradiisa in markaa ay arkaan yacni uma bannaana oo cuskaday xadiis laga soo wariyay walaa tandur ilaa cawrati xayin walaa mayitin yacni markaa ha eegin yacni qof dhintay cawradiisa iyo mid nool midnaba ha eegin mid midnaba ha eegin yacni bawdadaadana cid ha u muujinin marka xadiidkaas yacni markaa isagu waa daciif waa xadiis markaa daciifa yacni markaa lama cuskanayo fuqahada qaarkood oo xadiiskaa cuskadayna yacni waa jira xadiiskan baa markaa qawisan oo saxaabada markaa agtooda inay macruuf ka ahayd amwaadda kale in dharka laga saaro iyagoo qaawan la maydho ayaa markaa xadiisku uu ku tusinaya نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا sidaas yada ah ayaa xadiisku daliil u yahay oo markaa ku tusinaya waxa kale oo markaa laga qaadanayaa yacni riyadu haddii markaa waxa weeye ay yacni dadka markaa tawaaturto oo khalqi fara badani ay ku riyoodaan in markaa la ictimaadi karo yacni wax mukhaalafo oo sharci oo cadna aynay lahayn wax sharci oo markaa mukhaalafo ah oo sharciga ay khilaafsan tahay oo cadi aynay jirin yacni markaa dadka saalixiintiina ay ku riyoodaan riyadaasna ay fara badan tahay oo khalqi badani ku riyoodaan khalqi badani ay ku riyoodaan in la cuskan karo ayuu markaa daliil u yahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku yidhi araa ru'yaakum qad tawaata'at fi sabci lawaakhir waxaan arkay riyooyinkiinni inay isku waafaqday yacni toddobada dambe inay markaa laylatulqadrigu toddobada habeene ugu dambeeya bisha ramadaan inuu ku jiro inay sidaa riyooyinkiinni isku waafaqday ayaan markaa arkay waa kii nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka ibnulqayim aljawsiya waxa uu yidhaahdaa yacni tawaatu'u alru'aa iyo tawaatu'u alriwaayaat midnaba qalad ma noqota buu yidhahdaa yacni riwaayaatku waxay isku waafaqaan ee marka waxa weeye waxay markaa riyooyinku isku waafaqaan ay iskaga daba tagaan midnaba qalad ma noqoto laakiin calaa kulli xaal tarriyada waxaa loo shardinayaa waa in markaa mukhaalafo sharciga ay khilaafsan tahay waa inaan lagu arag mukhaalafo sharciga ay khilaafsan tahay waa inaan markaa lagu arag ta noocaasa ayaa markaa la shardinaya waxaa kaloo xadiidka yacni ku sugnayd in ay bannaan tahay dumarku ama labadii qofa isqabay in markaa midkood hadduu dhinto ka kale inuu maydhaa inay bannaan tahay ka kale inuu maydhaa inay bannaan tahay ayaa marka waxa weeye laga qaadanaya baabkaa meel kaloo calaa qalalihina waa inoo soo socotaa oo axaadiista waxa weeye xadiiska shan boqol iyo laba iyo konton iyo shan boqol iyo saddex iyo konton mas'alada noocaasa ayuu markaa khuseeyaan marka insha allahu tacala halkaas bay inoogu iman doontaa xadiiska shan boqol iyo shan iyo afartan waa can ummi caiya ummi caiya waxaa laga soo wariyey radia allahu canha ilaahay raalliha ka noqdee qaalat inay tihi dakhala calayna anabiyu sala allahu alayh wasalam wanaxnu nugasilu ibnatah nebigu sala allahu alayh wasalam waa noo soo galay annagoo inantiisii maydhayna ayuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu noo soo galay fa qaala wuxuu idhi igsilnaha maydha halaatan saddex jeer maydha aw khamsan ama markaa shan jeer maydha aw akthara min daalika ama wax intaa ka badan maydha sida toddoba gooroo kale in ra'aytunna daalika haddii taas markaa aa markaa u aragtaan bimacnaa taas markaa inaa haddaa u aragtaan inay munaasib markaa tahay haddaad sidaa ogaataan ru'yaduna waa tii markaa waxa weeye ogaal ka ahayde bimaa'in biyo ku maydha iyo wa sidrin yacni caleengob biyo markaa caleengob leh ku maydha wajcalna waxaa ka yeeshaan fi alaakhirati ay fi lghaslati alaakhirati maydhitaanka ugu dambeeyana kaafuuran geedka kaafuurka la yidhaahdo ka yeela bimacnaa caleenta baxarasaafka ka yeela aw shay-an ama wax oo min kaafuurin caleenta baxarasaafka ka mida yacni oo biyaha ku jira ku maydha falammaa faragnaa markaannu ka faaruqnay oo aannu dhammaynay aadannaahu waa ogaysiinay nebiga sala allahu calayh wasalam fa alqaa ilaynaa xiqwahu fa alqaa waa nagu soo tuuray nebigu sala allahu calayh wasalam ilaynaa xagga yaga xiqwahu guntigiisii ayuu nagu soo tuuray bimacnaa maraduu guntan jiray ayuu markaa nagu soo tuuray fa qaala wuxuu idhi ashcirnaha maradan markaa yacni yacni markaa jidhkeeda xigsiiya iyaahu marada taadu waxay u noqonaysaa inantii yacni jidhkeeda waxaa xigsiisaan yacni iyaahu maradan markaa xiqwiga ah ee guntiga ii ahaan jirtay yacni xigsiiya shicaar waxaa la yidhahdaa marada jidhka ugu xigta ayaa la yidhahdaa shicaar muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyoo bukhaariyo muslim baa labaduba soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayo kaloo bukhaariyo muslim soo wariyeenna waxay sheegaysaa ibda'na bimayaaminiha waxaa ku bilowdaan midigyadeeda oo jidhkeeda xagga midigta xiga maydhitaanka ku horraysiiya iyo wa mawaadici alwuduu'i minha iyo xubnaha waysada oo ka mida waxa weeye jidhkeeda ku bilaaba wa fii lafdin lilbukhaariyi lafdi bukhaari u sugnaaday oo gaar isagu la gaar noqday fadafarnaa shacrahaa fadafarnaa waa tidicnay bay yidhaahdeen shacrahaa timaheedii halaasata quruunin yacni saddex markaa yacni gees ayaannu ka yeelnay saddex qaybood ayaanu markaa waxa weeye isugu tibicnay yacni timaheedii saddex markaa waxa weeye qaybood ayaanu markaa is- isugu tidicnay fa alqaynaahu waa ku tuurnay timihii khalfaha xaggeeda dambe bimacnaa waxa weeye timihii intaanu saddex markaa qaybood qayb walba gaarkeeda isugu soohnay ayaanu xagga dambe u ridnay xadiidkani waxaa markaa uu sheegayaa masaa'il yacni dhowr ah Ee, waxyaalaha uu tilmaamaya waxaa ka mid a maydka in waxa weeye ee, saddex goor ama shan goor ama wax ka badan oo laakiin tiradu kala dhiman tahay in la maydho taas iyadaa waa laga qaadanaya culamada qaarkood oo yidhi waxa weeye toddoba goor in laga badiyo ma aha sidaas yidhina waa jiraan laakiin taasna waxaa diidaysaa xadiidka riwaayaadkiisa qaar baa waxaa ku soo arooray aw sabcan aw akthara min dalik yacni waxaa maydhaan yacni saddex goor ama shan goor ama toddoba goor ama wax intaa ka badan hadday sidaa idinla muuqato marka taasina waxay tilmaamaysaa haddii xaajada ama dantu keensato in laga badin karo yacni toddoba goor in laga badin karo ayaa markaa laga qaadanaya culammaduna waxay yidhaahdeen markaa maydka la maydhayo ugu horrayn maydka waxa weeye waa in eh, lasoo fadhiisiiyaa oo waxa weeye maydkii sare ayaa loo soo kicinayaa waa lasoo fadhiisinayaa calooshiisoo kalea sidaas gacanta loo marinayaa si haddii calooshiisa wax ku jiraan ay u soo baxaan calooshiisa haddii si wax ku jiraan ay u soo baxaan waayo waxaa dhici karta bay yidhaahdeen marka la maydho dabadeed in wax ka yimaadaan baa dhici karta marka si aan taasi u dhicin marka hore waxa weeye waa inaad halkaas si latifan oo bimacnaa aan dhibaata ku sugnayn oo sahlan waa inaad gacanta usoo marisaa si waxa weeye haddii wax markaa ku jiraan ay markaa usoo baxaan markaana biyo badan ayaa dabeedna marka isaga waxaweye la raacinayaa oo waxa weeye la- markaa yacni la la raacinaya markay u muuqato waxa weeye wixii meeshaa ku jiray inay markaa soo markaa dhammaadeen ama soo badbateen markaasaa waxa weeye la jiifinayaa biyihii baa la raacinayaa waxa weeye dabeedna markaa gacmaha waa inuu qofku markaa wax gashadaa gacmaha waa inuu wax gashadaa yacni waxa weeye ama maryo uu tashay ha ahaato oo waxa weeye markaa yacni maro sidii gacantoo kale markaa loo talay ha ahaado ama markaysa waxaan markaa galoobyadan gacmaha la gashaday hadda waxa weeye yacni marka hadduu qofku meel laga helayo uu markaa joogo yacni galoobyadaa gacmaha la gashado yacni marka ha gashado ama maro waxa weeye uu toshay ha gashade jidhkiisaasi inuu taabto cawradii markaa meydka yacni mid u bannaan ma aha cawradii markaa qofkii meydka ahaa inuu waxa weeye alaabtiisii iyo cawradiisii inuu taabtaa oo farihiisa taabsiiyaa yacni iyadu markaa uma bannaana marka sidaas aawadeed waa inuu wax iska xijiyaa oo uu gacmaha gashadaa dabeedna marka ugu horraysa waa u istijaynayaa oo waxa weeye yacni marka wuxuu soo maydhayaa meelaha wado wax ka soo baxaan ayuu markaa si fiican yacni marka u maydhaya markuu markaa taa maydho dabadeed yacni kuwii marka uu ku maydhay waa iska saaraya kuwii uu ku maydhay waa iska saarayaa dabeedna qaar kale yacni markaa ayuu markaa gashanaya qaar kale ayuu gashanaya dabeedna waxa weeye xubnihii weysada ayuu markaa u weysaynaya yacni xubnihii weysada ayuu markaa waxa weeye usoo marinaya oo uu kaga soo bilaabaya gacmihii oo uu dabeed markaa sidii wax u luqluqaya afka waxba u kala waaxi maayo laakiin inta muuqata ayuubuu u marinaya yacni markaa yacni faraha markaa u marinaya ilkahoo kale ayuu markaa u marinaya laakiin biyaha waa inuu afka markaa ay u yara galaan ayaa markaa la yidhi wejigu u maydhaya adigu xubnihii weysadu sidaa u wadaya dabeedna markaana wuxuu maydhayaa jidhka kale ayuu markaa maydhaya waxaanu horraysiinayaa geesta midig ayuu had iyo jeer yacni markaa horraysiinaya xadiidkana isma caaridayso marka la yidhi waxa weeye eh, yacni ibda'na bimayaaminiha wa mawaadici alwuduu'i minha culammadu waxay yidhaahdeen iskama hor imanayso oo xubnaha weysada ha lagu bilaabo iyo xagga midig ha lagu bilaabo waxa weeye markaa isma yacni iskama hor imanayso ee macnuhu wuxuu u dhacayaa ee ha- meelaha aan xubno weyse ahayn waxaa horraysiinaysaan markaa midigta ayaa horraysiinaysaan yacni si- midigta ayaa horraysiinaysaan yacni markaa xubnaha weysada lafteedana waxaa loo kala horraysiinayaa markaa gacantii labadii gacmood gacanta midig baa la horraysiinaya sida weysadaba loo horraysiiyo yacni markaa labada adinna adinka midig baa la horraysiinayaa sidaas iyada ah ayaa markaa lagu wadaya sidaas iyada ah ayaa lagu wadaya wuxuu kaloo xadiisku daliil u yahay oo lagala baxayaa in waxa weeye eh, biyo markaa caleen gob leh yacni in markaa lagu maydhayo oo biyihii baa waxaa lagu darayaa markaa caleen gob dabeedna waa lagu walaaqaya caleentii gobta iyagoo lagu walaaqay ayaa dabeedna markaa lagu maydhaya taas iyadaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye maydhitaanka maydka loo maydhayo in looga jeedo tandiif ee aan looga jeedin tadhiir la daahirinayo in la nadiifinayo in loo jeedo laakiin tahaaro markaa la daahirinayo inaan loo jeedin ayaa markaa laga qaadanayaa bay markaa yidhaahdeen sidaana inay yidhahdaan waxaa ku kallifay waxay u qabeen in waxa weeye biyuhu haddii markaa shay kale oo daahira lagu daro oo markaa dhadhankooda ama markaa urtooda ama muuqooda uu isbeddelo inaanay mutahir wax daahiriya aynay ahayn sidaas yada ah qaacidada caynkaasay marka hore qabeen sida shaaficiyaduba marka ay u qabto laakiin calaa kulli xaal yani markaa qowlka noocaasi yani markaa waa laga yani markaa sawaabsan yahay ee markaa sida saxdii waxa weeye in yani tahiir marka in looga jeedo yani waxaanu daliil u yahay xadiiskan in markaa biyaha shayga daahirkaa lagu daray laakiin biyanimadii aan ka saarini in waxa weeye yani in lagu dahaaro qaadan karo maydkiiba haddii markaa loogu dahaaro qaaday in cid kalena ku dahaaro qaadan karto ayuu xadiisku daliil u yahay oo laga qaadanaya saas aawadee wuxuu daciifinayaa qowlka yacni sidaa khilaafsan ee odhanaya waxa weeye biyihii haddii shay daahira lagu daro oo saddexdii mid ay isbedelaan urta ama dhadhanka ama muuqu mid uu isbedelo biyahaasi mutahir noqon maayaan xadiidkani markaa waxaa laga qaadanaya macno taa khilaafsan oo inay mutahir noqon karaan ayaa laga qaadanaya farqina ma kala laha in waxa weeye qof dhintay loogu tahaaro qaado iyo inuu qof nooli ku tahaaro qaatana wax farqiya ma kala laha daliil markaa cadoo diidayana markaa lama hayo yacni biyihii markaa caleenta gobka lahaa ee bimacnaa waxa weeye caleenta gobkuna nowcan maa tagayur inay keensanayso waa la garanaya yacni in waxa weeye lagu tahaaro qaadan karo daliil diidayana yacni markaa lama hayo waxa kale oo xadiiska markaa lagala baxayaa in waxa weeye kaafuur in lagu daraa marka ugu dambaysa in lagu daraa inay tahay mid markaa layna amray oo kaafuurkana waxay wadaadadu ku sheegaan inay tahay marka caleenta baxra saafka yacni taas ayaa markaa ku sheegi jireen marka waxa weeye waxaanu leeyahay la yidhi geedkaasi markaa khaasiya ayuu leeyahay waxyaalaha marka uu leeyahay waxaa ka mid ah inaan waxa weeye marka xasharaadka iyo bahalaha iyo waxaasi inayna usoo dhowaanaynin oo waxyaalaha markaa bahalaha yaryar iyo waxaasi yacni uma imanayaan haddii waxa weeye loogu maydho waxaana markaa jirta jidhka lafteedana wuu adkaynaya yacni markaa caleenta gobka markaa saa si leeg nadiifinta jidhka uu nadiifinayo waa ku fiican yahay waata kale jidhkiina waa adkaynayaanoo hore markiiba inaanu markaa u foorin yacni markaa ayuu markaa keensanaya ayuu markaa keensanaya waxa kaleoo markaa xadiisku uu sheegayaa inuu waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam inay u sheegeen markii ay ka faaruqeen dabadeedna markaa maryihii lagu kanfayey inuu markaa mid mid buu ugu dhiibayey wuxuu ugu dhiibana wuxuu ugu hormariyey go'ii uu guntan jiray ayuu ugu hormariyey oo waxa weeye si markaa jidhkeeda loo xigsiiyo ayuu markaa ugu hormariyey taana waxaa ku sugan markaysagaa tabarruq yacni nebiga sala allahu alayh wasalam maryihii jidhkiisu taabtay yacni markaa in laga barakaysanayo ayaa markaa ku sugan oo markaa laga qaadanaya dabeedna markaa maryo kale ayuu dabeedna markaa u dhiibay oo waxa weeye uu ka dabageeyey waxaana markaa axaadiista qaarkood ku soo arooray ilaa shan maro in lagu kanfay shan maro in markaa gabadhaas yacni markaa ina nebi ahayd ee zaynab in markaa shan maro lagu kanfay ayaa axaadiista qaarkoodna ku soo arooray oo ummu catiya oo dumarkii maydhaya ka mid ahay ay markaysa wax markaa tilmaantoo sheegtay waxaa kaloo xadiisku marka uu sheegayaa in waxa weeye timaheedii markaa inay yacni saddex qaybood inay ka dhigeen oo ay u rableeyeen saddex qaybood saddex qaybood inay u rableeyeen ama markaa isugu markaa sooheen ayuu markaa xadiisku sheegaya weliba markaa ummu catiya arrinaan markaa nebigu amrin sala allahu alayh wasalam bay iska samaysay oo way u feedhay markii ay u feedhay dabadeedna markaysagaa saddex markaa qaybood bay ka dhigtay oo dabeedna markaysagaa sidaas yadaa ayay markaa isugu soohday laakiin tan markaa soohitaanka ku saabsan iyada marka waxa weeye waa markaa la amray sida xadiis kale ku soo aroortay dabeedna xagga dambe ayay markaa u rideen sidaas iyadaa ayay markaa ku sameeyeen waxyaalaha kale laga qaadanaya waxaa ka mid ah waxyaalaha dumarku ay la gaarka yihiin ee markaa yacni iyaga markaa umuuraha khuseeya in waxa weeye markaa qowlkooda in la ictimaadi karo waayo waxa lay in ra'aytunna daalik sidaas iyada ah ayaa lagu yidhi xadiidka shan boqol iyo lix iyo afartan can caaishata radia allahu canha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi kufina rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama fi halaathati ahwaab waxay tidhi nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa lagu kanfay saddex maro oo biidin cadcad oo saxuuliyatin meesha saxuul la yidhaahdo yaman ka tirsan loo nisbeeyo halkaa lagu soo sameeyey meesha saxuul la yidhaahdo loo nisbeeyey oo maradaa waxaa dhacda meeshii lagu soo sameeyey in markaa loo nisbeeyo way dhacdaa marka waxa weeye meeshaasaa lagu soo sameeyey saxuul la yidhahdo yaman ka tirsan oo min kursufin yacni cudbi laga sameeyey cudbi laga sameeyo cudbi ah saddexdaa maro laysa fiiha qamiisun walaa cimaama yacni saddexdaa maro kuma jirin wax kamiisi kuma jirin cimaamadina kuma jirin intaasaa nebiga sala allahu calayh wasalam lagu kanfay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya o bukhaari iyo muslim ayaa labaduba yacni isku waafaqeen xadiidkana waxa uu daliil u yahay maryaha yacni lagu kanfayo yacni ninka inay markaa noqdaan saddex maro inay markaa fadli badan tahay oo sidii nebiga sala allahu calayh wasalam lagu sameeye ilaahay u dooray dee si ka mudan oo ka fadli badani ma jirto marka in saddex maro in lagu kanfo ninka saddex maro in lagu kanfo inay afdaltoo fadli badan tahay ha yeeshee saddex maro in laga yarayn karo way bannaan tahay way bannaan tahay waajib ma aha saddex maro in lagu kanfaa oo innaga ku soo aragnay xadiiskii horeynu soo marray wa kafinuuhu fii thawbayni laba maro ku kanfa ninkii muxrimka ahaa ee yacni markaa carafo taagnaa ee xajka markaa ku jiray markuu uu ka soo dhacay rakuubkuu saarnaa heshiisii markuu ka soo dhacay oo uu dabeedna qoorta ka jabay oo dhintay waxa uu nebigu sala allahu alayh wasalam u yihi laba maro ku kanfa wa kafinuuhu fii thawbayni iyo fii thawbayhi waa laba riwaayo oo labaduba bukhaari ku soo aroore laba riwaayo oo labaduba markaysagaa bukhaari ku soo arooreen yacni weeyaan marka taasi waxay kutusinaysaa saddex maro in lagu kanfaa inayna waajib ahayn taas iyada ah ayay markaa kutusinaysaa culammada markaa yacni in badanoo ka midna waxay yidhaahdeen hal maroo jidhka wada gaadha haddii marka oo lagu wada qarisa haddii markaa lagu kanfo yacni waxa weeye waajibka waa dhacayaa ee waxa weeye wixii intaa ka badani waa sunna bacdu ahlilcilmi ama in badanoo culammada ka midina ay markaa yidhaahdeen maryaha nebiga lagu kanfay sala allahu calayh wasalam waxay ahaayeen maryo cadcad taana waxay ku tusinaysaa caddaanka in la fadilay inay caddaan noqdaan maryaha markaa lagu kanfayaa in markaa la fadilay oo sidaasi markaa ay mudan tahay ayay markaa inoo tilmaamaysaa xadiis amarina waa soo arooro waa inoo soo socdaa waa xadiiska hal xadiis inaga xigo waxa kaloo markaa xadiisku uu tilmaamayaa maryaha nebiga lagu kanfay sala allahu calayh wasalam qamiis iyo cimaamadii toonna kuma jirin haddaba xadiis kalea soo arooroo sheegaya in qamiis iyo cimaamadi ay ku jireen qamiis iyo cimaamadi inay ku jireen ha yeeshee sanadka xadiidka ayaan yacni xoog badnayd sanadka xadiidka ayaan xoog badnayd dariiq kaloo adigu u markhaati kacayaana waa jiraa baa la yidhi calaa kulli xaal yacni laysa fiiha qamiisun walaa cimaama yacni ma waxaa looga jeedaa nafyun lilwujuud mise waxa weeye nafyun lilmacduud ma shayga marka waxa weeye jira ayaa laga nafyinayaa bimacnaa waxa nebiga lagu kanfayba qamiis kuma jirin miyaa mise shayga macduudkee la tiradiisa la sheegay oo saddexda a baa leeyahy saddexda maro kama mid ahayn yacni qamiis iyo cimaamadii taa macnaheedu waxay tahay haddii la yidhaahdo waxa weeye shayga markaa wujuudkee jira ayaa la nafyinayaayo waxaa laga tilmaamayaa yacni kafantii lagu kanfay qamiis iyo cimaamadi kuma jirin waxaa laga qaadanayaa in qamiis iyo cimaamadii lagu kanfaa inayna marnaba ku jirin oo waxa weeye markaa nafyi markaa dhammaystiran baa laga qaadanaya haddii la yidhaahdo macduudkaa laga nafyinayaa waxay noqonaysaa saddexda mare ee lagu kanfay qamiis iyo cimaamadii kuma jirin laakiin maryo kale oo saddexda ka siyaada ah in qamiis iyo cimaamadii ku jireen iyada marka waxa weeye lama nafyin bay noqonaysaa marka waxa weeye labada markaa yacni qowlba culammadu waa yidhaahdeen laakiin qowlka odhanaaya waa nafyun lilwujuud ayay markaa culammadu u badiyeen oo waxa weeye in markaa inaan la leeyahay kafantii nebiga sala allahu calayh wasalam wax qamiisa iyo cimaamadii kuma jirin in sidaas markaa looga jeedo ayaa waxa weeye ay markaa culamo badani arjaxeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waa la kulminayaa marka axaadiista waxaanay tahay mid markaa laysu keenayo oo haddiiba markaa si cad uu qamiiska u nafyin lahaa uu markaa waxa weeye markaa saxaabi kalena u sugo waxaa lagu xambaari lahaa buu yidhi sida markaa shawkaniba naylul awtaarka uu ku odhanayo ka markaa nafyee yidhi kuma jirin waxaa la odhan lahaa yacni isagu ogaalkiisuu ka warramay oo inaanu ogayn bay markaa sheegaysaa ka yidhi waa ku jirayna waxaa lagu xambaarayaa inuu isaguna cilmigiisa iyo ogaalkiisa uu ka warramay qaacidana waxay tidhahdaa almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugayaa laga hormariyaa ka wax markaa diidaya ka wax diidaya waxaa laga hormariyaa ka wax sugaya la hormariya ka wax sugaya ayaa la hormariya lianna maca almuhbiti ziyaadatu cilmin maxaa yeelay ka wax sugaaya cilmi dheeraada ayuu markaa hayaa oo marka waxa weeye agtiisa ahaaday marka waxa weeye calaa kulli xaal naylu awtaarka sidaas yada ayuu marka arjaxayaa laakiin calaa kulli xaal yani axaadiistaas yani sheegaysa inuu qamiis iyo ku jireen yani waxa weeye ma xoog badnay marka culamo badani ku tageen marka sidaas aawoodee waxaa la ictimaadaya waxa saxiixaynka ku soo arooray ee sixadiisa lahumo ayaa marka la ictimaadaya marka wax qamiisa iyo wax imaamadii kuma jirin sidaas aawoodee waxaa laga qaadanaya qamiis iyo cimaamad in loogu daro kafanta qofkii dhintay inaynay ahayn shay fadli badan oo waayo hadday fadli badan tahay oo taasi marka ay feecan tahay waxaa dhici lahayd yacni in nebigii ilaahay loo dooro ayaa markaa dhici lahayd oo sida wanaagsan la waafajiyo in loo kanfo muxaqiqa kitaabku waxa weeye fa alqaa ilayna xiqwahu halkaasu waxa weeye hadal yani markaa ka soo arooriyey oo ku saabsan tabaruga iyo markaysaga waxaan culamo markaa ku tagtay radinta marka uu radinayo horena markaa tabaruga markaysaga waxaan laga barakaysto yacni waxa ay tahay cidaan nebiga ahayn sala allahu alayh wasalam in laga barakaystaa waynuga soo hadallay oo qiyaaska markaa nebiga sala allahu alayh wasalam cid kale looga sii qiyaastaa oo la yidhahda haddii nebigaba laga barakaystay cid kalena waa laga barakaysan karaa yacni qowlka noocaasi mid saxa ma aha waayo markaysaga waxaa dhici karta in lagu fitnoobo oo marka isagii waxa weeye yacni markaa lagu fitnoobo ayaa dhici karta waa mid kale markaysaga waxaa dhici karta isaga laftiisa ikhtiraar inuu ku dhaco oo nebigu sala allahu alayh wasalam ammaanta qofka la ammaano ee hortiisa laga ammaano ayuu yidhi qatacta cunuqa saaxibik yacni qoortii walaalkaa waxa weeye ama saaxiibkaa waad goysay oo bimacnaa waxa weye qofkii khatar baad gelisay kurkaad jarta oo markaa madaxaad goosatay bimacnaa wuxuu ka tilmaamayaa arrin yacni markaa ammaantan aad hortiisa ka ammaanaysaa dee inuu iscajabiyo isla yacni markaa big yidhaahdo ayaa dhici karta marka sidaas aawadeed yacni inaad waxa weeye u sababto arrin anu dhici karto inuu markaa ku halaagsamo oo uu iscajabiyo oo marka waxa weeye naftiisii uu isla weynaado dee arrinka noocaas oo kale ah waxa weeye waa midaan yacni markaa ahayn mid yacni markaa ku yacni bannaan midaan ma aha adu way jirtaa dad uu nebigu sala allahu alay wasalam hortooda ka ammaanay oo abubakar iyo cumar iyo marka ay ka mid yihiin laakiin waa dad markaa laga aamin qabay yacni marka weeyaan marka calaa kulli xaal dad uu diiday in la ammaanaano oo hortooda laga ammaanaana waa jiraan oo weliba jumladii saxaabada ka mid a weliba jumladii saxaabada yacni markaa ka mida oo uu sidaas yadaa u diidayna yacni waa jiraan marka waxaana la yidhi in raadadkiisa laga barakaysto oo candhuuftiisa sacabka loo dhigto oo la ismarmariyo oo waxyaalaha noocaasi dee waxa weeye ammaantii waaba kasii daranta ammaantii la ammaanayo wallaahi ruux wanaagsan baa tahay oo yacni ahlu khayr ah inaad ku tidhaahdo waxaaba ka daran dee ina candhuuftiisii iyo xaakadiisii yacni markaa waxa weeye aad ismarmariso ama waxa weeye aad markaa waxa weeye yacni biyuhu ku waysa weysaysanayey aad markaa waxa weeye cabto intaad weysadiisii u dhigato markaa weel intaad u dhigato inaad cabto ayaa kasii daran yacni ammaantii marka aad ammaanaysay marka waxa weeye nebigana sala allahu alayh wasalam yacni waxa weeye waa laga aamin qabay inuu marka waxa weeye waxyaalaha mafaasidda iyo in lagu lumo markaysaga waxa marka umuuraha noocaas oo dhan mid laga aamin qabay weeyaan waata kale waxa weeye saxaabadu yacni marka kumay samaynin yacni saxaabadii marka kumay samayn abubakar iyo cumar iyo saxaabadii kale inay yacni candhuuftooda iyo markaysaga waxaan aasaartooda inay ka barakaysteen yacni mid dhacday ma aha taasna waxay ku tusinaysaa yacni fahamkii yacni saxaabada yacni in la qaadanayo ayay ku tusinaysaa calaa kulli xaal masalada noocaasa horena waa usoo baraarujinay iminkana waxa weeye sidaas ayaynu markaa yani kaga kaaftoomaynaa muxaqiquna xoogaa waa ku yaro dheeraanaya xadiidka shan boqol iyo toddoba iyo afartan wa can ibni cumar oo cabdillaahi ibni cumar waxaa laga soo wariyey radia allahu canhumaa isagiiyo aabbihiiba ilaaha raalliha ka noqdee qaala inuu yihi lamaa tuwufiya cabdullaahi ibnu ubayin markii la oofsaday oo bimacnaa la dilay cabdillaahi ibnu ubayin yacni marka uu dhintay jaa'a ibnuhu inankiisii baa u yimi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay oo faqaala wuxuu yidhi actinii qamiisaka actinii waxaad isiisaa qamiisaka qamiiskaaga isii ukafinuhu fiiha aan ku kanfe fa actaahu waa siiyey yacnii inankii cabdillaahi ibnu ubayin uu dhalay cabdullaahi ibnu cabdillaahi baa la odhan jiray ibnu ubayin waxa uu siiyey iyaahu qamiiskii ayuu siiyey muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiidkanna waxa uu ku tusinayaa cabdillaahi ibnu ubay ninkii la odhan jiray ee munaafiqa ahaa oo munaafiqiinta waxa weeye madaxda u ahaa ama ugu weynaa ayaa waxa weeye markii uu dhintay inankiisii nebiga sala allahu alayh wasalam u yimi inankiisuna waxa uu ahaa saxaabi buu ahaa yacni faadila oo fadli leh ayuu marka ahaa dabeedna inankiisii baa nebiga sala allahu alayh wasalam u yimi waxaanuu nebiga weydiistay oo yidhi yacni waxaad isiisaa qamiiskaaga yacni si aan markaa ugu kanfo yacni markaa iisii sidaas yadaa buu nebiga sala allahu aleyh wasalam weydiistay wuxuu is yidhi bal markaa inuu bal inuu qamiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam bal inuu wax u taro yacni aabbihii buu dee ahaa yacni si kasta ha u xumaadee laakiin aabbihii buu ahaa marka waxa weeye dabeedna waxa uu is yidhi bal qamiisku inuu wax u taro bal qamiiska nebigana u soo qaado yacni isagana waxa weeye xabaasha la geli qamiiska nebigana xabaasha yacni markaa la geli nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa markaa tegey oo yacni xabaashiisii waa xaadiray oo waa tegey yani janaasadiisii waa ka qayb galay janaasadii cabdillahi ibni ubay ibni saluul waa ka qayb galay waxaanu markaa waxa weeye doonay inuu ku tukado riwaayaadka qaarna waaba ku tukaday ayay markaa sheegayaan daad cumar bnukhataab baa qabtay markaasuu yihi marka waxa weeye ma waxaad ku tukanaysaa yacni ninkii munaafiqa ahaa ayaad ku tukanaysaa ee gaalnimada markaa yacni hoosta ku qarsanaayey gaalnimada ma ninkii hoosta ku qarsanaayey ee cabdillaahi ibni ubay ayaad ku tukanaysaa buu yidhi marka waxa weeye nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi waa lay dooransiiyey ayuu markaa u yidhi istaqfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum marka waxa weeye waa lay dooransiiyey buu yidhi oo ama u dembidhaaf baa la yidhi u dembidhaaf dalab oo ilaahay markaa dembidhaaf haddaad doonto u weydii haddaad doontana ha u weydiin haddii marka aan ogahay toddobaatan haddaan ka badiyo in waxa weeye loo dembi dhaafayo haddaan ogahayna waa ka badin lahaa ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaanu xadiisku daliil u yahay raxmadda nebigu siday u badnayd ayuu markaa daliil u yahay oo waayo nin waxa weeye xadhig maleegaayey oo waxa weeye gaalnimo hoosta ku haystay oo waxa weeye xaaskiisii masabiday oo caaisho waxa weeye markaa yidhi waa sinaysatay oo dhibaato markiyey oo waxa weeye reerkiisii xataa ka badbaadi waayey nebiga sala allahu alay slam xaaskiisii xataa ka badbaadi waayey ninka noocaasa ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam haddana waxa weeye qamiiskii in lagu kanfo qamiiskiisii in lagu kanfo in waxa weeye markaa janaasadiisii inuu ka qayb galo salaad inuu ku tukado inuu yidhahdo haddaan isleeyahay waa loo dembi dhaafaya haddaad toddobaatan ka badiso waan ka badin lahaa intaasoo dhan nebigu uu sameeyey intaasoo dhan uu nebigu sameeyey marka waxa weeye deed waxaa soo degtay aayaddii uu ilaahay yidhi laa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrih yacni waxa weeye axad markaa munaafiqiinta ka midoo dhintay ha ku tukanin baa ilaaha yidhi yacni qabrigiisa iyo xabaashiisana ha istaagin yacni si aayaadkaas ayaa marka aayaddaasaa soo degtay marka waxa weeye calaa kulli xaal raxmadda nebigu sala allahu aleyh wasalam siday u badnayd ayaa markaa laga qaadanaya waanu garanaya nebigu sala allahu aleyh wasalam qamiiskani inaanu waxba u tarayn qamiiskani inaanu waxba u taraynin laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni mannuu ku lahaayo beri buu markaa qamiis markaa siiyey yacni sidaas marka culamada qaar waa yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye si aan nebiga sala allahu aleyh wasalam bakhayltinimo loogu nisbaynin oo waxa weeye aan loo odhan yacni marka waxa oo munaafiqiintu aynay u odhan qof muumina odhan maaye waar qamiisku lexe jeclaysanaya si aan taas loo odhanin ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam u siiyey baa culamada markaa qaarkood ay markaa yidhaahdeen xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo afartan wacan ibni cabbaasin cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma labadoodaba ilaa raalliha ka aday isagii aabiiba ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu qaala inuu yidhi ilbasuu xidha min hiyaabikum yacni dharkiinna xaalay ka mid tahay yacni albayaada kuwa cadcad xidha kuwa cadcad yacni xidha waxa bannaan min hiyaabikum inaad tidhaahdo yacni waxay markaa sifo ka tahay albayaada oo laga soo hormariyo waa laga xaalaynaya waxa kaloo bannaan inaad markaa tidhaahdo yacni waxa weeye ilbasu bay ku tacalluqdaayoo ilbasu waxaa xidhataan min hiyaabikum dharkiinna xaggooda waxaa ka xidhataan albayaada kuwa cadcad xidha waad tidhaha mintuna waa ibtidaa'u lghaaya haddii kalena waxay noqonaysaa mintu inay tabciidiyo tahay marka la yidhahdo waxay sifo ka ahayd albayaada oo laga soo hormariyey fa innahaa markaa dharka cadcadi min khayri hiyaabikum dharkiinna kuwa ugu wanaagsan bay ka mid yihiin wa kafinuu fiihaa waxaa ku kafantaan mawtaakum kuwiinna dhintayna ku kanfa yacni markaa dharka cadcad ku kanfa rawaahu alkhamsatu shanta ayaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ila anasaa'iya nasaa'i marka laga reebo wa saxaxahu tirmidiyu xadiidka markaa tirmidi waa saxiixiyey culamo badan oo kale muxadisiinaa saxiixiyey oo ibnu xibbaan ka mid yahay oo xaakimu calaa sharti muslim ku saxiixiye ka mid yahay dahabi oo ku waafaqay ibnu qataan oo isaguna saxiixiyey xadiidka sida talkhiiska ku sugan cabdilxaq alishbiili oo axkaamu suqraa isaguna ku saxiixiyey yacni nawowi oo isaguna fasalka saxiixa khulaasada marka isaguna ku saxiixiyey ku quweeyey yacni ibnu lmulaqin ayaa isaguna waxa weeye xadiidka yani saxiixiyey sida badrulmuniirka laga soo raray khulaasadana wuxuu ku yidhi walahu shawaahidu kasiira maqbuula ayuu khulaasatu lbadrimuniirna uu ku yidhi yani saaxibu tawdiix waxa uu ka soo raray yani imaam axmed iyo ibnu maajah iyo bayhaqi iyo xadiidka inay saxiixiyeen ayuu markaa ka soo raray laakiin masder ka qadiimsan oo sheegaya markaysaga ma arag allele waxaan arkay naylu awtaarka ayaa waxa odhanaya marka uu xadiidka marka waxa weeye sheegayo yani riwaayada kale ayuu wuxuu odhanayaa wa akhrajahu tirmidiyu markaasuu dabeedna hakad qorayaa wa saxaxahu ibnu maajah wannasaa'iyu waalxaakimu buu odhanayaa marka waxa weeye yani nuskhadan kolley hayo nusakh kale ma raajicin laakiin waxaa niyadda ku soo dhacay inay suuragal tahay wa saxaxahu markaa tirmidi haba ka jaro markaa siyaaqu siday u eg tahay inay xagga tirmidi markaysa waxaa markaa looga jeedo ayna dhici karto wow inuu ka dhacay marka ibnu maajah oo ay markaa cibaaradu tahay baa suurtoobi karta akhrajahu tirmidiyu wa saxaxa wabnu maajah wannasaa'iyu waalxaakimu inay sidaa cibaaro u tahay baa suurtoobi karta marka fal yuraajac bal nusakh kale markaa la eego calaa kulli xaal yani saaxibu tawdiix wuxuu ka soo raray ma arag anigu meeshay ku saxiixiyeen imaam axmed iyo ibnu maajah iyo bayhaqi intuba inay saxiixiyeen bayhaqina waxa weye kutub mutacadid uu leeyahay kutubta qaarkood kolley ma hayno macrifatu sunan walaathaar baa ka mid a axaadiis badan baanu ku quweeya yani waxa weeye sunan suqraha ayaa ka mid a waxa weye isagana axaadiis buu ku quweeya sunan kubraha oo keliyun baa inoo yaalla marka isaguna waxa weeye calaa kulli xaal waxaa dhici karta kutubta kale isagu inuu ku saxiixiyo waxaa kaloo xadiidka markaa saxiixiyey marka ibnu cabbaas axmed maxamed shaakir albani oo isaguna axkaamuljanaa'iska iyo tacliiqa mishkaadka ku saxiixiyey waadici oo xadiidka taxsiiniyey shucayb oo isaguna saxiixiyey xadiidku wuxuu leeyahay ariiq kale oo shaahida ayuu leeyahay oo samure laga soo wariyo marfuuc ah oo odhanaya ilbasuu min hiyaabikum albayaada fa ina aharu wa atyab wa kafinuu fiiha mawtaakum xadiiskaana imaam axmed iyo nasaa'i iyo xaakim iyo tirmidi iyo bayhaqi baa soo wariyey waxaana saxiixiyey oo taxsiiniyey tirmidi waxaa markaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay waxaa saxiixiyey ibnu kasiir irshaad faqiha waxaa kaloo saxiixiyey yani xaafid ibnu xajar yani fatxulbaariga nawowi baa markaa quweeyey waxaa kaloo saxiixiyey sancaani subul salaamka calaa kulli xaal yani labada markaa xadiis labaduba markaysaga waa laba xadiis oo markaas yani qawi ah yani markaa weeyaan macnahooduna waa isla mid oo waxay tilmaamayaan dharka cadcad xidha baa la yidhi yani waxay markaa taasi noqonaysaa markaa noosh yihiin dhar cadcad yani xidha waayo dharkiina kuwa ugu wanaagsan bay ka mid yihiin oo markaa yani loogu fadilay oo ugu wanaagsan ayay markaa ka mid yihiin taas waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay dhar cadcad in la xidhaa inay markaa sunno tahay laakiin waajib markaa laguma markaa xambaari karo waajib waxaan loogu xambaarayn nebiguba sala allahu alayh wasalam dhar aan caddaan ahayn oo u xidhay waa jirtay oo dhar cadcad oo keliya ma xidhan jirin dhar cadcad oo keliya yani ma xidhan jirin calaa kulli xaal waa inaan markaa waxa weye sawbushuuro iyo wax la mida waa inaan looga jeedin xidhashada dharka cadcad markaa la xidhanayo oo haddii sawbushuuro markaysagaa looga jeedo ta noocaasi waxa weeye qasadkaas ayuu mamnuuc ku noqonayaa laakiin daatadeeda mamnuuc ma aha waxaa kaloo xadiiska markaa ku sugan kuwa dhintay in markaa lagu kanfo dharka cadcad in lagu kanfo taasna waxa weeye culammada badankoodu waxay leeyihiin dhar cadcad in lagu kanfaa waxba ma aha markaysaga waajib ee waxaa lagu xambaarayaa amarkan sunnanimaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen waxaana qariino u ah amarka kale ee la socdaaba markaa sunnanima ayuu faa'iidaynayaa markaa dharka cadcad in lagu kanfo kuwa dhintay iyaduna waa sunna yidhaahdeen ee dhar midab leba waa lagu kanfi karaa bay culammada qaar yidhaahdeen culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxa weeye amarkan waajibnimaa lagu xambaaraya waxa weeye oo waxa weeye haddii la heli karayo mara cad waxaa markaa waajiba in marada cad lagu kanfo laakiin haddii la waayo mara cad mara waxa weeye aan caddayn oo midab kale leba waa lagu kanfi karaa waxaana markaa soo aroortay saxaabada qaarkood in waxa weeye maryo yacni markaa maryaha ay xidhnaayeen in lagu kanfay ama waxa weeye qaarkood waxaa soo aroortay maryo midab leh in lagu kanfay ayaa markaa soo aroortay yacni taasna waxay culammada qaar ku xambaareen in markaa loo waayey mara cad in loo waayey haddii la waayey markaa mara cadna ishkaal ma laha in maradii kaleba markaysaga lagu kanfi karo yacni wax markaa ishkaalah yacni ma laha laakiin jamaahiirtu waxay qabaan calaa kulli xaal maradu inay caddaataa lagu kanfayaa waa markaa sunne ayay markaa yidhaahdeen kafantana waxa markaa yacni laga bixinayaa xoolihiisii baa laga bixinaya xoolihiisii in laga bixiyo weeye haddaan xoolihiisii markaa waxa weeye xoola'aanu markaa lahayn ama xoole aanu haysanin yacni dadka yacni isaga dhexlaaya ayaa marka waxa weeye xoolahooda markaa laga laga bixinaya dadka yani markaa isaga dhexlaaya ayaa xoolahooda yani markaa laga bixinaya yacni kafanta kafanta la kanfaya maydkana waxay tahay waa fardu kifaaya markaa weeye oo xataa waxay yidhaahdeen culammadu haddii qofkii waxa weeye mar dambe ay dhacdo in marka xabaashii laga soo saaro yacni markaa sidii la doonaba markaa ay uga dhacdo ama ha ahaado daad iyo wax la mid inay soo saade saareen oo meeshii markaa waxa weye meel daad mareena iska noqoto oo la doonayo meeshii in laga raro iyo wax la mida xaaladaa dambena markaa haddii la arko isagoo qaawan waajib waxa ah in haddana la kanfo waajib waxa ah haddana inta la kanfo in marka waxa weeye markaa dib loo aaso ayaa waajib ah marka waxa weeye salaadii iyaga in la soo celiyaa marka waxa weeye waajib ma aha yani laakiin waxa weeye kafantii waa la soo celinaya waayo marka dee cawradiisi marka waa muuqataa isagoo qaawan in la dhigo yacni ma aha haddii mara ku filan loo waayo markaa maydkii oo jidhkiisa ay noqoto inaynay maradu wada gaadhaynin waxa weeye waxaa la hormarinayaa yacni inta cawrada abaa markaysaga waxaa lagu hormarinayaa qarinta dabeed wixii markaysa waxaa markaa bannaanaanaya madaxa iyo markaa xagga sare yacni markaa ha noqdaan inta qaawanaanaysaa inta sare ha noqdaan haddii mare lagu kanfo oo jidhka wada gaadha haddii loo waayo weeye saxaabada qaarkood baana caynkaa lagu sameeyey oo waxa weeye inta markaa yacni wax lagu kanfo yacni markaa loo waayey ayaa maradiu sitay markaysaa markaa shuhadadii qaarkood yacni markaa yacni ghazawaadkii nebiga sala allahu alay wasalam ku shahiidnimada qaatay yacni qaar ka mid a waxaa markaa mara uu sitay macawisii u sitay oo haddii xagga hoose laga saarana yacni inta sare qaawanaanayso haddii xagga sare laga saarana inta hoose qaawanaanayso ayaa waxa weeye yacni markaa lagu kanfay dabeedna markaa xaggii markaa cawrada ayaa la hormariyey intii kalena markaysaga waxaa markaa caws iyo waxbaa la saarsaaray marka adigu calaa kulli xaal sidaas ayay markaa noqotay oo loo kanfay xadiiska shan boqol iyo sagaal iyo afartan waa can jaabirin radia allahu canhu jaabir waxaa laga soo wariyey qaal inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay waxau yidhi idaa kafana axadukum akhaahu falyuxsin kafanahu ama falyuxasin kafanahu rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau yidhi idaa kafana axadukum hadduu axadkiin kanfo akhaahu walaalkii uu kanfo bimacnaa walaalkiisa muslimka uu kanfo walaalkii nasabkaa loogama jeeda waxaa looga jeeda un ruux islaama falyuxasin kafanahu ha wanaajiyo kafantiisa waxaa kaloo loo dabdiyey falyuxsin waana bimacnan kafantiisa ha wanaajiyo uu kanfayo rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkanna waxa uu kusii tacalluqaa kafantiibuu ku tacalluqaa iyo ruuxa markaa la kanfayo in kafanta loo wanaajiyo kafan wanaagsan lagu kanfo ayuu xadiisku sheegayaa waxayna yidhahdeen culammadu sida kafanta loo wanaajinaya waxa weeye saddex siyood baa soo gelaysa daatada kafantu inay yacni kafanta lafteedu inay wanaagsan tahay waa midda labaad ee sifadeedu inay wanaagsan tahay waa midda saddexaad ee sida jidhka loo saara iyaduna inay wanaagsan tahay kafanta lafteedu waa inay wanaagsan tahayoo yacni waa inaynay ku sugnayn qurux markaa talaxtaga iyo wax daldaloola iyo waxyaalaha noocaasi midna waynay ku jirin kafan bimacnaa ishaysato oo bimacnaa aan daldaloolin waa inay tahay waa midda kale waa inay tahay midaan markaa yacni aad u qurux badnaynoo yacni markaa kafan qaaliyo qurux badan waa inaynay ahayn waayo muraadku waxa weeye jidhka uun markaa in wax lagu duubo ayuunbuu muraadku yahay maradanna markaa qofku kuma jirayo dhaqse isaga baaba'aysaa oo ciiddu markaa u cunaysaa oo waxa weeye yacni shay joogaya ma aha marka waa in laga ilaaliyaa in lagu talax tago oo yacni waxyaalo qaali oo kale lagu kanfo waa in iyadana la iska ilaaliya sifadeedu waa inay wanaagsan tahay sifadeeda wanaagga ay wanaagsan tahayna waxaa ka mid ah inay cad tahay oo xadiiskii aynu soo marray ee sheegayey waxa weeye in dadka dhintay mare cad lagu kanfo taasina waxay tilmaamaysaa sida markaa sifada kafantu ay u wanaagsanaanayso inay tahay mare cad yacni markaa weynaytoo caddaankeedu saafi yahay oo midabo kale ayna ku dhex jirin sida jidhka loo saarayna waa inay wanaagsan tahay oo jidhkii waa in lagu wada qariyaa waana in waxa weeye markaa kafantii lawanaajin la wanaajinayo waxaa ka mida inay saddex maro ay noqoto haddii nin lagu kanfayo sidaas yadaa ayaa markaa waxa weeye ka mida marka taasina calaa kulli xaal waxay noqonaysaa maydkii oo loo ixsaan sameeyey haddii kafantiisii la wanaajiyo sidaas yadaa bay noqonaysaa xadiidkanna wuxuu lahaa sabab buu lahaayoo sababulwuruud wax la yidhaahdo ayuu lahaa oo nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa loo sheegay nin markaa yacni dhintay oo habeen markaa inta kafan yaroo aan jidhkiisa wada gaadhaynin oo aan naf lahayn lagu kanfay dabeedna habeennimo la aasay ayaa loo sheegay sala allahu calayhi wasalam markii sidaa loo sheegay uu nebigu wuxuu nahiyoo reebay in habeenkii markaa dadka in la aaso allaahumma ilaa in laga maarmi waayo mooyaane in habeen la aaso nebigu sala allahu alayh wasalam waa diiday iyada oo laga maarmi waayo markaa dantu idinku kallifta mooyaane habeen ha aasina buu yidhi wuxuu kaloo raaciyey idaa kafana axadukum akhaahu falyuxsin ama falyuxassin kafanahu marka sababulwuruudka caynkaasana xadiisku waa lahaa oo waa ku soo arooray waxyaalaha kale culammadu marka baabka kafanta laga hadlayo ay markaa soo arooriyaan subulkuna waxoogaa markaa ka soo aroorinaya waxaa ka mid a yacnii samafalka loo samafalayo waxaa ka mid a in haddii wax xumaani ay ka muuqato wakhtigaas markaa waxa weeye ama uu maydhayo ama uu kanfayo haddii wax xumaani ay ka daahirto inaannu xumaantaa ka qisoonoo ka warramin laakiin hadduu wax wanaaga ka arko sida inuu udgoonaaday sida inuu nuuray iyo waxyaalo la mid a nuur iyo iftiinoo kale inuu noqday inuu udgoon noqday waxyaalo wanaagsan hadduu ka arko waxaa wanaagsan waa ka qisoonaya waa sheegayaa oo dadka ayuu markaa u sheegayaa hadduu laakiin waxyaala xunxun ka arko sida waxa weeye in wax markaa yacni laga furay iyo yacni hor iyo daba in wax laga furay iyo in waxaweye ur xun yacni uu yeeshay oo uu uray iyo inuu waxa weeye markaa madoobaaday oo mugdi markaa yacni uu noqday oo kale oo madow lagu soo markaa yacni loo yeelay oo yacni midabkiisi isbeddelay yacni waxyaalo noocaasoo xunxun oo la karaahiyaysta haddii markaa uu ku arkana waa inuu qariyaa oo waa inaanu ka qisoonin xadiis yacni sheegaya nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi haddii waxa weeye qofkiin uu markaa mid maydho yacni maydhitaanka uu maydhaayo yacni waa inuu markaa qariyaa wixii markaa yacni xumaane ka muuqda waa inuu qariyaa marka qofkii waxa weeye markaa yacni yacni qof maydha oo dabadeedna marka isagaa waxa uu ka arkana ee bimacnaa xunna yacni qariya dembigiisa waa la dhaafaa oo dembigiisa sida uu maalintii yacni wakhtigii hooyadii marka uu ka yimi uu dembi ka ahaa ayaa dembigii dembi laga yeelaa oo bimacnaa dembigiisi waa la dhaafaa marka waxa weeye xadiiskaasna sancani waxau odhanayaa waa xasan sanadkiisu ayuu odhanayaa marka taasna wuxuu tilmaamayaa calaa kulli xaal masaawida ama xumaanta uu maydku ka muuqata in la qariyo oo aan laga qisoonin ayuu markaa sheegaya sheikha nawowi adkaarta waxa uu ku soo naqlinayaa in waxa weeye sheikha markaa cimraani la yidhaahdee saaxibulbayaan ee muhadabka sharxay inuu yidhi ruuxu hadduu ahaa ruux bidca markaa ku jiro oo mubtadica oo bidca ku jira masaawida ama xumaanta ka muuqatay qiyaasku waxa uu keensanayaa in laga warramo yacni dadkii caydhin laga caydhinaayo bidcadii oo si ayna bidcadiisii oo kale ula imanin waa in laga qisoodaa buu isagu yidhi oo laga warramaa ruuxa bidcada markaa samayn jiray xumaanta ka muuqata waa in laga warramaa wax daliiloo kale uu ku khasisayna ma sheegina waxa uu tilmaamay qiyaaskaa keensanaya buu yidhi wax tacaqubana kuma samaynin nawowi oo kama daba tegin hadalkaasoo ma radinin waxaynu taa ku qaydaynaa si labada arrin loo kulmiyo daliilka maadaama markaa xadiiska ku soo aroray masaladana wax lagu khasisaa maadaama aynay jirin waa in markaa qisadii si caama loo sheegaa oo aan qofkii la cayimin oo satri maydkii la asturayna gees bay kaga jirtaa zajri xumaantii markaa bidcada markaa dadkii laga sajrinayaana gees labaad bay kaga jirtaa marka waxa weeye qisadii ayaa iyada oo markaa mujarad ka ah markaa magacaw cidday ka dhacday la magacaabaayo ayaa waxaa la odhanayaa ruux caynkaasoo sifadiisu caynkaa tahay sifadiisu caynkaa tahay oo bidcooyinka noocaasa la iman jiray ayaan markaa maydhay waxa iyo waxaasaa markaysagaa ka daahiray sidaasuu noqday marka waxa weeye jamcan markaa bayna alamrayn yacni naskana maadaama markaa wax saxoo laga lagu khasisayo aan la haynin waa in marka waxa weeye naskana aan laga gudbin marka ruuxii waa inaan ilaaba ilaa la cayimin ee waxa weeye si guud waa in qisada loo sheegaa oo yacni markaa cibrada iyo ku markaa yacni cibro qaadashaduna si ay u suuro gasho maydkiina in la asturo oo ruuxii mucayanka ahaa aan la kashifin ee ajarkii markaa aad u hesho si labadaba loo kulmiyo xadiisu subulku soo aroorinayo aanu ka hadlayn oo tilmaamaya waxa weeye dadka yacni markaa dhintaa inay xabaalahooda markaa iyagoo kafanta ku sugan inay isa soo booqanayaan xadiiska qadarka dambe sheegaya wayatasaawaruuna fii akfaanihim waa xadiis daciifa qadarkaa dambe waa qadar marka isagaa daciifa weeye sheikhulalbaanina marka isagaa maruu xadiiska markaa iska yacni wada taxsiiniyey waa jirtay laakiin waa ka taraajucay oo waxau yihi qadarka dambe wax shaahida ma laha waana marka isagaa daciif qadarka sheegaya wayatasaawaruuna fii akfaanihim wa canhu waxaa laga soo wariyey jaabir qaala inuu yidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalama nabigu wuxuu ahaa yajmacu bayna arajulayni laba nin markaa yacni mid kulmiye ayuu ahaa labadaa ninoo min qatla uxudin yacnii uxud raggii lagu laayey ee shuhadadaa ka mida fii thawbin waaxidin mara keliya ayuu ku kulmin jiray summa yaquulu markaasuu wuxuu odhan jiray ayuhum aktharu akhdan lilqur'aani keebaa u badan xagga qaadashada qur'aanka yacnii qur'aanka xifdiga uu xafidsan yahay keebaa markaa xifdi badan oo qur'aanka yacni u xifdi badan oo inta uu qur'aanka ka hayaa ay ka fara badan tahay ka kale fa yuqadimuhu markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam hormarin jiray kaa qur'aanka badan ee bimacnaa qadarka uu qaato ee qur'aanka ama uu hayo ee qur'aankii ay ka badantay ka kale ayuu ku hormarin jiray fi laxdi yacnii wuxuu ku hormarin jiray iilka iilka ayuu ku hormarin jiro isaguo horraan budbidi jiray ninkaa qur'aanka markaa yacnii u xifdiga badan ama qur'aanka intuu ka hayaa ay fara badan tahay ayuu qabriga horraangelin jiray oo budbigi jiray marka hore markaasuu ka kalena ka dabagelin jiray walam yugasaluu yacni markaa lama maydhin yacnii saxaabada yacni uxud lagu dilay ee lama maydhin walam yusalla calayhim lagumana tukan korkooda lagumana tukan rawaahu albukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in nabigu sala allahu calayhi wasalam yacnii dadkii waxa weeye markaa saxaabada ahaa ee uxud lagu dilay inuu waxa weye ghaswatu uxud dagaalkii uxud la odhan jiray lagu dilay labalaba inuu qabriga u gelin jiray marka axkaamo dhowra ayaa ku sugan laba maydin mare lagu kulmin karo waa ku sugan tahay taasina waa xaalatu daruuro marka mid walba kafan gaara loo waayo mid walba haddii kafan gaara loo waayo in markaa maro lagu wada kanfi karo ayaa markaa laga qaadanayaa inkastoo culammada qaarkood ay ku fasireen fii thawbin waaxidin waa maca taqdiic waa marka la kala gooyo dabadeed ayaa markaa maro keliya loo kala jarayay markaasaa mid walba yacnii in lagu kanfayey laakiin daahirka xadiisku waxaad mooddaa in marada markaa lagu markaa wada yacni markaa kanfayey yacni iyadaan laba kala goynin laakiin calaa kulli xaal hadday maradu ugu fillaan karto marka la kala gooyo hadday ku fillaan karto laa shakka inay markaa fiican tahay in la kala jaro haddii maro kale loo waayo maradaa mooye wax kalena aan lahaynin yacni in maradaas markaa waxa weeye marka la kala gooyo hadday ku fillaanayso in loo kala gooyo weeyi haddaynay sidaana ugu fillaanayna waa in marada keliyaba lagu wada duuduubaa marada keliyaba waa in lagu wada duuduubaa weeye cidda lagu duuduubayaana waxa weeye waa ciddii isku jinsiya isku nooca bimacnaa waxa weeye nin iyo nin oo kale marka ayaa lagu wada duubayaa marada yacni markaa saas oo kale ama qof dumar iyo qof dumaraha lagu wada duuduubaya xaalaadka daruurada ayuunbaa keensada axkaamta noocan oo kale oo lagama maarmaan inay noqoto ayuunbaa keensada xabaal marka lafteeda in la wadagelin karo yacni markaa laba mayd iyo wax ka badan taasina waxay ku gaar tahay waa marka laga maarmi waayo oo dadka markaa dhintayna ay fara badan yihiin ama markaa la laayey sidaas si la eg yacni markaa dadkiina aynay kari karayn inay xabaalihii markaa qodaan oo xabaalo kala duwan loo qodo taasna waxay ku dhici kartaa markaisagaa in yacni dil fara badan oo dadka la dilay inay markaa jiraan in waxa weeye xanuuna dhaceen oo dillaaceen oo markaisagaa dadkii tarab tarab ay markaa u dhinteen yacni markaa siyaalaha noocaasee geeridu fara badan tahay ayay ku dhici kartaa tan noocaasina ay markaa ku iman kartaa waxaa kale oo markaa yacni xadiidku uu tilmaamayaa fadiilada uu leeyahay yacni xaafidulqur'aanku ayaa xadiidku uu sheegayaa fadliga uu leeyahay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu xabaashii labada ruux wada gelinayo wuxuu odhan jiray keebaa markaa qur'aan badan oo qur'aanka yacni uu xafidsan yahay keebuu ka badan yahay ka kale markaa kaasaa la hormarin jiray taasna waxaa ku sugan fadiilada uu leeyahay yacni xifdulqur'aan yacni fadliga uu leeyahay ayuu markaa inoo tilmaamaya fadligaasina waxa uu sugnaanayaa waxa weeye waa haddii qofku markaa ilaahay dartii uu u xafiday ee aanu markaa istus iyo wax la mida u xafidin markaasuu fadli ku helayaa laakiin inagu ma kala ogin in waxa weeye ilaahay dartii uu xafiday iyo inuu istus iyo wax la mida u xafiday ma kala ogin allaahumma ilaa waxaynu garan karraa yacnii inuu waxa weeye ilaahay dartii aanu u xafidin hadduu isagu ictiraafo uu qirto tan noocaasa ayuunbaa lagu garan karaa marka calaa kulli xaal fadligaasi wuxuu anfacayaa oo uu sugnaanayaa uun waa haddii waxa weeye fadiilada marka aakhiro waxay sugnaanaysaa inuu fadli weyn leeyahay waa hadduu ilaahay dartii u xafiday weeye taasna waxay keensanaysaa niyada in la wanaajiyo oo niyo wanaagsan qur'aanka lagu xafido ee ha lagu ammaano iyo ha lagu xuso iyo adduunyahaad ku heshid iyo magacaad ku heshid iyo wax la mida waa inaanu qofku markaa uga jeedin waa inaanu qofku yacni uga jeedin waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa inaan markaa shuhaadadii uxud inaan lagu tukanin lana maydhin ayuu xadiisku sheegaya lama maydhin oo saxaabada qaarkood yacni oo waxa weeye yacni xandalo oo kale yacni malaa'igta ayaa maydhay waxaa la odhan jiray khasiilulmalaa'ika ayaa la odhan jiray waa kii malaa'igtu maydhay sababtuna waxay tahay afadiisii baa la weydiiyey oo nebiga sala allahu alayh wasalam baa markii loo waxyooday in malaa'igtu maydhay ayuu markaa waxa weeye xaaskiisii weydiiyey ninkaa markaasuu yidhi arrinkiisu muxuu ahaa malaa'igtaa ninkii maydhae markaasay waxay tidhi yacni waxa weeye waxa uu sameeyey xaaladdaa galma ayuu sameeyey marka galmadii markuu sameeyey ayaa isagaan maydhannin ayaa la dhawaaqay oo la yeedhay oo layidhi soo baxa yacni dagaalkii gaalada u soo baxa degdeg buu soo degdegayey daraaddeed ayuu dagaalkii hor ka soo raacay mana maydhannin arrinka noocaasaa jiray bay markaa tidhi arrinka noocaasa ayaa jiray ayay markaa tidhi marka waxa weeye sababtaasay markaa noqotay sababtii markaa waxaweye malaa'igtu ay u maydhay sababtii malaa'igtu u maydhay sababta caynkaasa ayay markaa noqotay taas yadaa waxaa laga qaadanayaa inaan waxa weeye marnaba la maydhaynin markaa shahiidka ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiisku sheegayaa inaan markaa lagu tukanin yacni shuhaadadii uxud sidaasna waa sida axaadiista badankeeda ku soo aroortay xadiis kaleoo sheegaya shuhaadada uxud nebigu sala allahu alayh wasalam muddo dabadeed inuu ku tukadayna waa jiraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku kulmiyeen xadiidka sheegaya laguma tukanin sideedaa lagu xambaarayaa xaqiiqadii sharciyada ahayd baa salaadda la nafyinaya ay tahay oo waxa weeye salaaddii salaatuljanaaze la odhan jiray laguma tukanin axaadiista ku soo aroortay ee laga tirada badan yahay ee tilmaamaysa inuu shuhaadadii uxud nebigu sala allahu alayh wasalam muddo dabadeed ku tukadayna waxay markaa culammada qaarkood oo shaaficiyada ka midii ay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa nawowina uu ku jiro waxaa lagu xambaarayaabay yidhaahdeen waa ku tukaday waxaa laga tilmaamayaa xaqiiqadii lugawiyada ahayd baa lagu fasirayaa erayga salaa u lahaayo sallaa calayhim annabiyu sala allahu alayh wasalam waxaa looga jeedaa ay dacaa lahum waa u duceeyey ayaa markaa looga jeedaa waa u duceeyey ayaa looga jeedaa sidaasaa adilada markaa loo kulminaya culammada qaarkood oo axaadiistan inay ka horgeyso xadiiska kale doontayna markaa waa jiraan laakiin waxa weeye xadiiska kale waa xadiis saxiixo isaga laftiisu sugan weeyaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku tawjiihiyeen oo yidhaahdeen yacni waxa weeye labadu isma caaridayaan markii waxa weeye xaaladdii yacni la aasayey markaa laguma tukanin laakiin waxa weeye laba xaal baa lagu kala xambaaraya markan la sugayo salaadda iyo markan la nafinayo laba xaal baa lagu kala xambaaraya ama waxaa la odhanayaa ruuxa yidhi walam yusalla calayhim laguma tukanin waxa weeye waxa uu ka hadlay markaa ogaalkiisuu ka hadlo waa nafyu cilmi ayaa markaa lagu xambaaraya axaadiista kalena waxaa lagu xambaaraya arrinka noocaasi inuu dhacay oo muhbitka iyo naafiga yacni la isma caaridaan oo almuhbitu muqadamun cala annaafi baa la yidhaahdaa marka calaa kulli xaal sidaasina waa sida markaa yacni albaani laftiisa uu ku nuxnuxsanayo ou odhanayo markaysa waxaan markaa sida sawaabkaahi waa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku tukaday laakiin calaa kulli xaal shuhaadada in lagu tukado iyo in waxa weeye la maydho midnaba waajib ma aha maydhista aan la maydhaynin waa caam oo xataa hadduu janaabo qabay lama maydhayo oo marnaba markaa in la maydho ma aha ee sababtuna waxay tahay oo aan loo maydhaynin nebigu sala allahu alayh wasalam waxau idhi dhiigagooda iyo dhaawacyadooda iyagoo sidaa ugu yaalla yacni markaa aasa ayuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam waayo dhiiggoodaas aakhiro iyagoo markaa dhiiggoodaasi yacni midabkiisu uu midab dhiig yahay laakiin udgoonkiisu sida miskiga oo kale uu markaa u kankamayo sidaasoo kale isagoo ah ayaa markaa la soo saaraya waxaa kalou nebigu amray sala allahu alayh wasalam dadka markaa shuhaadada in dharkooda lagu aaso taasna markaysa waxaan iyadana nebigu sala allahu alayh wasalam yacni waa amray markaa shuhaadadii maadaama caynkaas iyadaa la yidhi waxaa jira dad markaa waxa weeye iyaguna la tilmaamay inay shuhaado yihiin oo ka biyaha ku qarqoomay iyo ka dhismuhu ku dubay iyo ka taacunku ku dhacay iyo ka xanuun calooshaa u dhintay iyo yacni dadka noocaasoo kale ah nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu sheegay inay shuhado yihiin yaga laftooda xukunkaa ma yeelanayaan jawaabtu markaa waxay tahay sida raajixee qawigaa waxay tahay waa inaynay xukumkaa yeelanaynin weeye oo arrinka ku saabsan inaan lagu tukanaynoo la maydhaynin shahiidka shahiidulmacraka la yidhaahdo oo goobta markaa lagu dilay oo bimacnaa waxa weeye goobtii gaalada iyo muslimiintu iskaga hor yimaadeen markaa lagu dilay kaas baa waxa weeye la gaara ama waxa weeye dadka kale lagu sheegay inay markaa shuhado yihiin sida kaa qarqoomay iyo ka dhisma ku soo dumay iyo ka daacuun u dhintay iyo kuwa noocaasa waxaa looga jeedaa aakhiray waxay yeelan doonaan yacni abaalmarin ama fadli yacni shuhaadada fadligoodoo kale ah laakiin axkaamu dunyaha axkaamta adduunyo shahiidka lama xukum aha oo waxaa jiray culammadu u qaybiyaan yacni shahiidun fi dunya iyo shahiidun fi dunya waalaakhira iyo shahiidun fi laakhirati faqad sida nawowiba uu soo raray ahlucilmiga ka soo raray waxa uli shuhaadadu waa saddex saddex qaybood ayay shuhaadadu yihiin mid adduunyadoo keliyuu shahiid yahay aakhiro wax shahaadaa markaysagaa ma laha fadli shahiidna heli maayo kaasi waa maxay macrakadii jihaadkaa lagu dilay laakiin qasadkiisaa xumaa oo waxa weeye ikhlaas kamay ahayn ee waxay ka ahayd istus iyo wax la mida ayay ka ahayd marka waa shahiidun fi dunya laa fil aakhira adduunyadu axkaam shahiid leeyahay aakhiro wax shahaado fadligeed ma yeelanayo xukumkeedna yeelan maayo waxa kale nooc labaad waa shahiidun fi dunya walaakhira adduunyada iyo aakhiro mid walba shahiid weeyaan adduunyadana xukum shahiid buu leeyahay aakhirana fadliga shahiidkiiyo ajarkiisa ayuu leeyahay kaasina macrakadii jihaadkaa lagu dilay wax markaa jihaadkiisii buriyana lama imanin yacnii qasadkiisuna waxa uu ahaa lilaahi ayuu ahaa ka noocaasi isaguna waxa weeye waa shahiidun fi dunya waalaakhira nooc kale oo saddexaad waxaa la yidhaha shahiidun fi laakhirati faqad aakhiroo keliyuu markaa shahiid yahay oo bimacnaa xukum shahiid leeyahay kaasi waa maxay waa dadka markaa waxa weeye aan macraka jihaad lagu dilin ha yeeshe markaa la sheegay inay markaa shuhado yihiin waxaa laga tilmaamayaa sawaabka iyo ajarka shuhadadaa la siin doonaa aakhiraa laga tilmaamaya ama axkaamta adduunyada dadkaan shuhadada ahayn bay la xukum yihiin oo ay kala mid yihiin in la maydhaayo in la markaa waxa weeye lagu tukanaayo iyo waxyaalaha la midka ah masalada ku saabsan yacni ruuxii dulmi lagu dilay ee aan jihaad markaa waxa weeye goob kuma dhimanin oo laguma dilin ha yeeshe marka waxa weeye isagoo madluuma ayaa la dilay oo gacan ka xaq daran baa dishay ka noocaasa isaga ka warran shahiidkii ma la xukum yahay taa culammadu waa isku khilaafeen oo madaahibtu laba qawl bay leeyihiin odhah odhanaysa waxaa la haleeshiinayaa shuhadadaa la haleeshiinayaayo lama maydhayo lagumana tukanayo ee waxa weeye dhiiggiisii baa lagu aasaya iyo qowl labaadoo le markaa waxa weeye waa la maydhayaa waa markaa lagu tukanayaa yacni kafan caadiyaa lagu kanfayaa yacni sidaas yadaa markaa leh labadaa qowl baa ku sugan laakiin labada qowl qowlka qawisan ee raajaxsani waxa weeye waa in markaa la maydhayo ruuxaa gacanta ka xaq darani dishay ee goob jihaad laakiin aan lagu dilin in markaa la maydhayo oo la kanfayo oo sida markaa dadka kale aan shuhaadada ahayn loo aaso in loo aasayo qowlkaas ayaa marka isaga arjax ah oo qawisan xadiidka shan boqol iyo koob iyo konton wa can caliyin radia allaahu canhu waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi samictu nabiya sala allahu alayh wasalam nebigaan maqlay yaquulu xaal uu yahay markaa qaa'ilan mid odhanaaya laa taqaaluu fi lkafani kafanta markaa ku talax tegina fa innahu markaa kafanta yuslabu waa la siibayaa sariican si deg deg badan baa looga siibaya rawaahu abu daawuud abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey culammada qaarkood waxay yidhahdeen xadiidku waa xasan waxaana ka mida nawowi oo kitaabkiisa majmuuca xadiidka ku taxsiiniyey sanadkiisa waxaa kaloo ka mida mundiri oo laftiisuna xadiidka waa taxsiiniyey oo isaguna waxa weli waa xasan culamo kalena waa daciifisay xadiidkaoo culammada markaa daciifisay waxaa ka mida ibnu mulaqin baa ka mida oo tilmaamay isnaadkiisa in maqaal ku sugan yahay waxaa ka mida culammada markaa daciifisay baqawi oo ishaaray dacfigiisaoo yidhi ruwiya yacni siiqatu tamriid ku sheegay sharxu sunnaha munaawi oo isaguna daciifiyey oo tilmaamay xadiidku markaysagaa inuu sanadkiisuu daciif yahay xaafid ibnu xajar oo isaguna markaa talkhiiska ku daciifiyey sancaani oo subulusalaamka ku daciifiyey albaani oo isaguna waxa weeye mishkaadka iyo daciifu sunani abi daawuudka markaa ku daciifiyey sababta markaa loo daciifinayaana waxay tahay sanadka xadiidkaa waxaa ku jira nin la yidhahdo camr ibnu haashim abuu maalik aljambi nin la yidhaahdo ayaa markaa ku jira ninkaasina waxa uu yahay layinulxadiis yacni markaa weeye taasi waa sabab sabab labaad markaa waa loo daciifiyey oo xadiiska waxaa ku jira inqitaac oo markaa shacbi baa wuxuu ka warinayaa cali ayuu ka warinayaa shacbina cali waxba kama maqal labada cillo daraaddeed ayaa xadiiskaa markaa loo daciifinay ninkaasi inuu layinulxadiis yahay waxaa sheegay xaafid ibnu xajar ayaa sheegay
kulli xaal sida raajixa xadiisku waxa uu yahay xadiis yacni markaa daciifa macna ahaanta laakiin waxa weeye xukumka markaa uu sheegay waa inaan waxba lagu talax tegin kafanta oo markaa kafan iska caadiyo oo markaa waxa weeye aan waxba qaali ahayn waa in lagu kanfaa waa in lagu kanfaa waayo kafan qaaliya markaysagaa in lagu kanfo dee waxay u siyaadinaysaa markaa ma jirto kafan markaa laga qaalisan yahay haddii lagu kanfaana waxa weeye waxay ka dhimaysaa ma jirto waxay ka dhimaysaa yacni ma jirto marka waxa weeye abuubakarna waxaa laga soo naqliyey inuu waxa weeye markaa maro duuga inuu yidhi maradaa ii maydha waa maro duuga maradaa ii maydha markaa maradaa ii maydhaan yacni igu kanfa laba kaloo marana soo qaado iigu dara markaasay yidhaahdeen tani waa duug oo waa mid duuga weeye ee markaa maro cusub ayaannu markaa kugu kanfaynaa markaasuu waxa weeye abuubakar waxa uu yidhi yacni markaa ina alxaya axaqu biljadiidi yacni markaa ka nool ayaa markaa u yacni xaq leh ama ugu mudan in marada cusub la siiyo waayo isagu waa xarragoonaya laakiin waxa weeye anigu yacni markaa maadaama markaa qof dhimanaya yacni uma baahna markaysa waxaan markaa maro yacni markaa cusub in waxba markaa lagu kanfo markaa uma baahna waayo markaa maradani waa lilmuhlati buuhi in yar bay markaysaga yacni jidhka ku jiraysaa yacni markaa qadar muddo yar weeye waxay markaa jidhka ku jiraysaa oo markiiba ciiddaa baabi'inaysa waa lilmuhlati buuhi markaa sidaas iyada ah ayaa waxa weeye abuubakarna uu sameeyey culammada qaarkoodoo fadilay oo yidhi markaa maryaha uu ku cibaadaysan jiray inuu markaa lagu kanfo baaba markaysagaa ka fiican maro cusub iminka in layska soo qaado maraduu ku cibaadaysan jiray ee uu ku tukan jiray in markaa lagu kanfo haddii maro cadi ku jirtay in iyada lagu kanfo baa markaa ka fiican bay culammada qaarkoodna ayba yidhaahdeen saxaabada qaarna waxaa laga soo raray yacnii dagaalkii beder yacnii safka tii aan ku galay buu yidhi aan dagaalkaa jihaadkaa kaga qayb galay ayay markaysa waxaan markaa meel u dhigto markaasuu yidhi maradaa waxaan u dhigtay in laygu kanfee marka waxa weeye markaa kafanta maradaa igu kanfa aan dagaalkii beder kaga qayb galay yacni sidaas yadaana saxaabada qaarkood waa laga soo raray xadiidka shan boqol iyo laba iyo konton wa can caa'ishata radia allaahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala laha inuu nebigu ku idhi low mutti qablii faghasaltuki low mutti ama low mitti yacni labaduba waa bannaantay waayo waa maata yamaatu yamaata yamuutu marka waxa weeye mutti iyo mitti labada markaa mid waliba waa bannaan tahay qur'aankana markaysagaa meelaha ay ku soo aroortay labadaba waa la akhriyo waa qiraa'ataan sabciyataan afa in mutta iyo afa in mitta yacni labaduba waa qiraa'ataan sabciyataan waa laba qiraa'o labaduba ay sabci yihiin low mutti qablii haddii aad dhiman lahayd buu yidhi marka aniga hortay yacni markaa haddii aad dhimato yacni markaa maa kaana darraki low mutti qablii maa kaana darraki maxaa ku dhibi lahaa buu yidhi oo yacni markaa maxaa ku dhibi lahaa low mutti qablii haddii aad dhimato marka aniga hortay oo fakasaltuki aan markaysagaa dabad ku maydho oo aan markaa ku kanfo yacni xadiisku sidaas iyadaa buu sheegay caaisha ayuu la hadlayay nebigu sala allahu aleyh wasalam sababtuna waxay ahayd caayishuu nebigu u soo galay sala allahu alayh wasalam oo afadiisiiya markuu u soo galay ayay waxay tidhi waa ra'saah alla madaxaay ayay markaa tidhi yacni markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam yacni uu ku yidhi yacni maxaa dhibaato ee ku jirta haddii intaan markaa waxa adaad iga hor yacni baxdo oo aad iga horraan dhimato oo dabadeedna intaan marka isagaa yacni ku kuu maydho yacni oo kuu kanfo yacni markaa aan ku aaso wax dhibaato ah maxaad markaysagaa qabtaa ee kugu sugan sidaas iyada abuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi ee nusakha buluuqulmaraamka qaarkood waxaa ku dhacday low mutti qablii lakasaltuki oo laan bay markaysagaa qoreen kutubta buluuqulmaraamka qaarkood sidaas yadaabay u qoreen fuqaho badanna sidaasay u soo rareen laakiin xaafid ibnu xajar talkhiiska waxa uu ku sheegayaa fakasaltukiyo fa marka isagaa la keeno sidaa inuu xadiisku kutubulxadiis ugu soo arooray labadana farqibaa u dhexeeya buu yidhioo haddii marka isaga ay fa tahay iyo iyo hadday laam tahay way kala duwan tahay hadday laam tahay waxay tilmaamaysaa yacni waxa weeye shardiyay markaa tilmaamaysaa markaa lowdu inay noqonayso haddii waxa weeye markaa fa ay tahayna waxay markaa tilmaamaysaa tamanni oo macnuhu wuxuu u dhacayaa yacni markaa waxa weeye alla jeclaan lahaaya inaad iga horraan dhimato oo dabad markaysaga aan ku maydho ah oo aaskaaga aan anigu taaganahay oo intaan ku maydho aan ku kanfo oo aan sidaa kugu aaso jeclaan lahaayaa buu macnuhu u dhacayaa buu yidhi jeclaan lahaaya oo lowdu markaysaga waa litamanni ee shardiye ma aha ayuu xaafid ibnu xajar u talkhiiska ku odhanaya alxadiisa ay iqra'i alxadiisa ama akmil alxadiisa xadiiska dhammaystir ama kaamil yeel rawaahu axmedu imaam axmed baa xadiiska soo wariyey oo ibnu maajah baa soo wariyey oo saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiiska waa saxiixiyey xadiiska culamada qaarkood waxay ku sheegeen dacfi waxaa ka mida nawowi oo waxa markaa uu xadiiska yacni uu sheegay uu ku daciifiyey cancanada marka maxamed ibnu isxaaq ayuu khulaasada iyo majmuucaba ugu daciifiyey xadiiska ibnu turkumani laftiisu xadiiska waxa uu tilmaamay markaysaga inuu wax ku jiraan oo dacfigiisa ayuu ishaaray oo waxa uhi maxamed ibnu isxaaq baa ku jira oo way ka hadleen maxamed ibnu isxaaqna bayhaqi laftiisa waxaa laga soo raray sida talkhiisulxabiirkaba ku sugan inuu ku cileeyey marka maxamed ibnu isxaaq baa ku jira maxamed ibnu isxaaq ayaa ku jira inuu ku cileeyey ayaa waxa weeye uu talkhiiska ku soo raraya culamada qaarkood oo xadiiska quwaysayna waa jiraan ibnu xibbaan xadiiska waa saxiixiyey sida marka uu musanifkuba inoo sheegay waxaa kaloo xadiiska yacni markaa quweeyey ibnu mulaqin oo isaguna waxa weeye ishaaray xadiisku inuu qawi yahay oo waxa uu yidhi imaam axmed iyo daarimi iyo ibnu maajah iyo daara qudni iyo bayhaqi baa isnaad ibnu isxaaq ku jiro uu cancaneeyey buu ku soo wariyey ha yeeshee xadiiska waxa markaa ku raacay oo la soo wariyey saalix ibnu kaysaan sida waxa weeye uu soo saaray baa nasaa'igu sunankubraha uu ku soo saaray lafdigiisuna wuxuu ahaa fahaya'tuki wa dafantuki yacni low mutti qablii fahaya'tuki wa dafantuki sidaasaa markaysagaa lafdigiisuna ahaa yacni wejhul istidlaalka marka ay leeyihiin xadiidka shaahid buu yahayna waxay tahay tahayi'ada la diyaarinayo waxaa ka mid a maydhista la maydhaayo ayaa ka mid a siduu markaa albaaniba ku sheegayo yacni irwaa'u lkhaliilka oo u odhanayo markaysagaa waa caam lafdiga haya'tuki oo waxaa gudagelaya qusligii iyo maydhitaankiibaa markaa gudagelaya taqsiilkii la maydhaayey maydhistii la maydhaayaa gudagelaysa sidaas aawadeed shaahid caynkaas iyadaabuu ugu yahay ibnu xibbaanna xadiidka waxa uu ku soo wariyey buu ihi saxiixiisa ibnu mulaqin baa hadalka wata yacni iyadoo cancanada ibnu isxaaq ku sugan tahay waxaanu u iishay tasxiixa xadiidka la saxiixinaya in ibnu jawsi ayaa u iishay hadalka noocaasi waxa uu ku yaallaa macnihiisu khulaasatu lbadri lmuniirka ayuu ku yaallaa xaafid ibnu xajar laftiisu waxa markaa uu yidhi xadiiska waxaa cileeyey markaa bayhaqibaa ibnu isxaaq ku cileeyey laakiin lama keli noqon ee waxa markaa ku mutaabaceeyo ku soo raacay saalix ibnu kaysaan oo imaam axmed iyo nasaa'iba soo wariya nasaa'i wuxuu u jeedaa kubraha talkhiisku hadalka noocaasana ku yidhi buusiri laftiisu waxa markaa uu yidhi isnaadka markaa xadiiska rijaalkiisu waa siqaad bukhaarina wuxuu ka soo wariyey weji kale isagoo mukhtasara xadiisku yacnii culamo kale waxay sheegeen xadiiska markaa yacnii cancanada ibnu isxaaqa lagu cilaynayaa inay meesha ka baxayso iyadoo markaa waxa weeye uu samaac tasriixiyey in markaa la hayo oo waxa markaa waxa weeye albaani uu odhanaya ibnu isxaaq yacni kitaabkiisa markaa siirada waxa markaa uu ku tasriixiyey yacni taxdiisa waxa uu yihi xaddaanii markaa taasna cancanadii lagu cilaynayey xadiiska markaa meesha waa ka baxday marka xadiisku daatadiisa xasan buu u yahay mutaabacada markaa kale ee saalix ibnu kaysaan ee fahaya'tuki wa dafantukina waxay u noqonaysaa mid sii quwaysa ayay noqonaysaa sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa xasanun lidaatihi saxiixun ligayrihi ayuu markaa noqonaya weliba waxa kaloo markaa yani iyaguna markaa taxdiis ama markaa samaac tasriixiyey sida albaani markaa uu sheegay oo axkaamuljanaa'iska uu ku sheegay abuu yacla isaguna musnadkiisa waxa uu tasriixinayaa markaysaa waxaan markaa maqal oo waxa u odhanayaa xaddaanii markaa sidaas aawadeed xadiisku saas yadaabuu u sugan yahay shucayb arnaawud laftiisa waa quweeyey waxaanu markaa ka soo naqliyey bayhaqi inuu dalaa'ilka dalaa'ilu nubuwa inuu isaguna markaa sidaasi leeg ku wariyo xadiiska isagoo samaac uu tasriixinayo maxamed ibnu isxaaq maxamed ibnu isxaaqna waxa weeye waa mudalliso marka uu cancaneeyo ayuunbaa xadiiskiisa la dura haddii kale waxa weeye xadiiskiisa sida culammada muxaqiqiintii ku dareereen waxa uu yahay markaa waa xadiis xasana markaa weeye xadiis xasana weeyaan marka xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye ninku inuu afadiisii marka haddii ay dhimato inuu maydhi karo ninku marka haddii ay dhimato afadiisu inuu maydhi karo ayuu markaa xadiidkani uu ku tusinaya oo laga qaadanaya yacni jamaahiirta culammadu iyo qaalibkooduna waxay qabaan in waxa weeye labada markaa yacni qofa isqabaa kii dhintaaba inuu ka kale maydhi karo oo ay bannaan tahay inuu maydho ka kale yacni sidaas yadaaba culammada badankooda ama madaahibta badankoodu ay qabaan oo saddexda madhabood shaaficiyada xanaabilada maalikiyada saddexdaa madhaboodba saasay qabaan adilada qaarkoodna sidaasay ugu soo aroorto xadiidkani ka mid yahay abuu xaniifa ayaa diiday oo isagu waxa uu yidhi yacni labadii ruux ee isqabay marka uu midkood dhinto ka kale ma maydhayo ayuu markaa u yidhi ka kale inuu maydho ma aha buu markaa u yidhi waayo sababtaanu u maydhayna waxa weeye labada ruux ajnebi bay kala yihiin guurkii ay isqabeenna waa kala go'ayoo yacni geeridii baa kala furtay mar haddii geeridii kala furtay oo guurkiina halkaa ku dhammaaday ruuxanna ajnebi ka yahay inuu maydho ma aha yaduna inay maydho ma aha yacni sidaas yada ah ayaynay markaa waxaweye ugu bannaanayn ayuu markaa uu yidhi abuu xaniife laakiin hadalka noocaasee uu odhanayaa waxay ka hor imanaysaa yacni waxa weeye axaadiista maqaamka ku soo aroortay iyo marka waxa weeye hadyigii iyo fahamkii saxaabada ayay ka hor imanaysaa oo tan nebigaoo kale wuxuu doonaya inuu ka jawaabo wuxuu odhanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam isaga guurkiisu ma go'in oo markaa inuu afadiisa maydhaa waxay tahay marka isagaa mid mashruuc ahoo u bannaan markaa weeye waayo adduunyada siday haweenkiisii u ahaayeen bay aakhirana u noqonayaan oo jannaday markaa la gelayaan yacni markaa waxa weeye marka xukumkii inay afadiisii tahay may go'inoo may dhammaanin wa kadalika xadiidkii kale aynu soo aragnay ee markaa isaguna tilmaamayey ee ay caaisha tidhi low istaqbaltu min amri ma stadbartu yacni lamaa qasala nabiya sala allahu alayh wasalama ilaa nisaa'u iyaduna waa saas si leego waxa weeye dee markaa nebiga haddii iminkaa dib laygu soo celin lahaa bay tidhi umuuraha oo hadda dib laygu soo celin lahaa nebiga dumarkiisii mooyaane cid kalaba ma maydheen taasina wuxuu leeyahay jawaabtii uu halkan ka bixiyo kaluunbuu ka bixinaya laakiin aahaartan saxaabadana waxa uu odhanayaa marka uu doonayaa inuu yidhahdo xujo ma aha xujo yacni ma aha calaa kulli xaal laakiin ra'yiga noocaasi marka waxa weeye uu yacni tilmaamayo waa ra'yi markaysaga ansaxa ahayn waayo saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam yacni labada ruuxe isqabaa waa ismaydhi jireen labada ruuxe isqabaa waa ismaydhi jireen abuubakar oo kale waxaa maydhay afadiisii asmaa binti cumays baa maydhay yacni abuubakar yacni afadiisii asmaa binti cumays ayaa maydhay faatima binti rasuul oo kale sala allahu calayhi wasalam waxaa maydhay cali oo markaysaga yacni ninkeedii ah ayaa markaysagaa maydhay yacnii qasas badan oo mutacadida ayaa arrinkaasi markaa ku dhacay saxaabadana wax inkaara lagama soo naqlinin oo wax diiday oo arrinka noocaasa markaa inkirayna mid laga soo raray ma aha arrinka ku saabsan xukumkii guurku waa go'ay ku saabsanna labada ruux hadday markaa waxa weeye jannada wada galaan jannada haddii ay wada galaan waxay tahay marka waxa weeye waa markaa yacni xukumkii waa sugnaanaya xukumkii waa sugnaanaya oo waxa weeye fuqahadu waxay yidhaahdaan qofkii dumar ahayd yacni marka waxa weeye dhowrka nin soo martay yacni keebay marka u sugnaanaysaa culamada qaarkoodoo yidhi way kala dooranaysaayoo waa la kala dooransinaya haddii intuba jannada galaan waa jiraan laakiin qowlka markaa raajixee qawiga ahi waxa weeye yacni intii ay rag soo martay ninkii ugu dambeeyey ayuunbay u sugnaanaysaa haddii ay jannada wada galaan ninkaasaa ninkeedii markaa noqonaya haddii ay jannada wada galaan weeye marka waxa weeye calaa kulli xaal xukumka markaa yacni zawaajkuna inuu halkaas ku go'ay sidaas yada abaynay markaysaga waxaan itlaaqeeda marka aynay u ahayn marka mas'aladuna waa sida marka waxa weeye saxaabadu ay ku tageen waa sabiilulmu'miniinkii oo in laga weecdo markaysaga ma aha oo waxa weeye waa mid markaa la ictimaadayo waayo dariiqa saxaabadu markaysaga waa xujo يعني فهمكودنا ومعتبر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أدلة متعددة أيها لك قادنيا مركا وحوية حالك صحابة أي وحسميان أو مخالف صحابة أن لأغي دليل كرو كحوك بدن أن لأغي سيدة راجحة وحجة قوية الله عسكن كرو يعني ويا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك